iyo asxaabta kale laakiin ayaga waa saddexdii ninna nabigu uu magacaabay bandiiradii calanka dadka u hayay wey qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam isnacuu u sameeyey liahli jacfar jacfar ehelkiisii dacaaman dacaam u sameeye fa inahu shaanihi qad jaaahum waxaa u yimid maa yashquluhum wax shuqliyaa u yimid geeri baa gashee wax u kariya saasuu nabigu alayh wasalam dadka markii laga dhinto waa loo tegayaayo waxbaa loo karinaya cunto iyo waxbaa loo geynaya waa loo tacsiynaya maxaa yeel ayagu inay maalinkaas wax karsadaan ama inay cunto iyo waxaa xusuustaan wayba ka mashquulsan yihiinoo hadde geeri baa gashay wey geeri baa gashay marxab dana haddi qofkii reerka u weynaa waalidkii iyo markuu dhinta hadde xoogaa mashquulkii baa sii badanaya dan ay fa inahu qad jaaahum waxaa u yimid maa yashquluhum wax shuqliyaa u yimid wax u kariyo ay cunto u geeyo rawaahu tirmidi baa wariyo abu daawuud can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu nabigu man cazaa musaaban qof la asiibay ninkii u tacsiyeeyo falahu wuxuu leeyahay midlu ajri ajirkiisa oo kale qofkaa dhibaatadu ku dhacday oo ku sabray ajirkiisii oo kale aad leedahay haddaad adiguna u tacsiyeysa wa rawaahu tirmidi wabnu maaja walxaakim ziyaaratu lqubuuri waducaai liehliha qubuurta oo lasoo ziyaarto iyo ehelkeeda oo loo duceeyo manduubaani labadu waa sunno lifaa'idati darafayn adigana waad ku intifaacaysaayo tadakurulmowd baad ku xusuusanaysaa dadkii amwaadina waad anfacaysaa waa u ducaynaysaa ay can sulaymaan bni buraydata can abihi radi allahu canhuma can nebi sal ly waslam qaal kuntu waxaan ahaaday qad nahaytukum mid idinka reeba can ziyaarati lqubuur qubuurta inaad ziyaarataan awal islaamkii waa idinka reebay faqad udina waa loo idmay limuxamedin nabi maxamed fii ziyaarati qabri ummihi hooyadii qabrigeeda inuu soo ziyaartaan loo idmayo fazuuruuha qubuurta ziyaarta qubuurta ziyaarta buu nabigu fa inahaa qubuurta oo la ziyaarto tudakiru laakhira aakhira idin xusuusinaysaa aakhira waxay ku xusuusiyeen de waa wax fiican amarku waxaa la leeyahay waa amru nadbi siday jumhuurtu qabaan waaye qolada daahiriyada imaamka ibnu xasmi la yidhaahdo iyo nimanka daahiriyada waxayba leeyihiin waa amru wujuub walow maratan waaxida fi lcumri inaad soo ziyaarata mar un qubuurta waay marka amarku waaba waajib iyo waa sunno labadaa qowl unbaaba ku jirta ee qubuurta yaan la ziyaarin oo aan la aadin meeshaba kuma jirta ayadu wax yiriba male taas waa hadal laaqi aw rawaahu lhamsatu lilbukhaariyi wallafdu litirmidi can caaishata radi allahu canha can nabi sal ly slam qaal ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid faqaala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaa ya'muruka wuxuu ku amrayaa an ta'tiya ahlaalbaqiic ahlubaqiic inaad u tagto oo ahlubaqiic waa meesha asxaabta ay ku dugnay amaaddooda lagu duubi jiray badankood ay ku dugnaayeen soo maha waaye halkaa tag baa nabiga lagu yidhi oo fatastakfira lahum aad u qufraan dalabtay u ducayso qaalad waxay tidhi caaisho aayahay marxaban qultu waxaan idhi marxaban can caaishata radi allahu canha an nabi sal lay slam qaal ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid faqaala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaa ya'muruka wuxuu ku amrayaa an ta'tiya ahl albaqiic baqiic ehelkeeda inaad u tagta wa aaya marxaban ehlu baqiic inaad qubuurta soo ziyaarto oo fatastakfira lahum qaalad waxay tidhi caaisho qultu waxaan idhi kayfa aquulu lahum ya rasuula allah maxaan u idhaahdaa anigu haddaan soo ziyaaranayo qubuurta haddaan aado maxaan idhaahdaa qaala wuxuu nabigu quulii waxaad tidhahdaa assalaamu calaa ahli diyaar min almu'miniina waalmuslimiin wayarxamu llahu almustaqdimiina mina waalmustaakhiriin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun sidaa dheh assalaamu nabadgelyo ahaato calaa ahli diyaari daartan oo qubuurta ah ehelkeedii nabadgelye allaha yeel oo min almu'miniina mu'miniinta iyo waalmuslimiina muslimiinta waa lala khidaabaya assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun saasaa la leeyahy dadkaan la salaamayo lala khidaabayo inay wax garanayaan oo yacni qofkii soo ziyaartana ay garanayaan oo ay arwaax leeyihiin oy kaamil yihiin saasaa loo salaamaya ma aha inay geed angagayn iska yihiin ay dadku markay dhintaan nafta waa lagu soo celinaya dadka ehlu khayrkaana meeshay ku raaxaysanayaan kuwa kaleo xunxunna waa lagu cadaabaya meesha ya marka qofkii u yimaado way garanaya wayarxamu llahu allah u naxariisto almustaqdimiina kuwii horreeyo minaa anaga naga mid ee walmustaakhiriina kuwii dambeeyey wa innaa anagu in sha allahu ilahay hadduu yidhaahdo bikum adinkaan la laaxiquuna idin soo haleelayna anaguna waa idinka dambayna waa idin soo daba socona wa fii riwaayatin assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina allaha yeelo ahla diyaar yaa ahla diyaar daarta ehelkeediio waa loo nidaynaya weliba fiir yaa ahla diyaar baa laleeyahy daarahan ehelkeediiow nabadgelyo allah idin yeelo oo min almu'miniina waalmuslimiin mu'miniinta iyo muslimiinta ah wa inaa anagu in shaa allahu la laaxiquuna kuwa idin soo haleelayaan hadduu ilaha yidhahdo as'alu llaha lana ilaahay waxaan su-aalanayaa lanaa annaga iyo walakum idinkaba alcaafiya inuu iska kaana caafiyo ay alcafwa cama iqtarafna waxaan guranay inuu noo dhaafo rawaahumaa muslim labadaa riwaayo imaam muslim baa weriye can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sal ly wasalam ata almaqbara qubuurta ayuu tegay nabigu makaanu qabriyeynta way ayuu tegey fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna allaha yeelo daara qowmin yaa daara qowmin qowm daar daartoodiiyo mu'miniina oo mu'miniina wa innaa anagu insha allahu ilahay hadduu yidhahdo laaxiquuna bikum waa in soo haleelaynaa rawaahu axmed wa muslim wa abu daawuud wanisaa'i can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal mara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam biqubuuri lmadiina madiine qubuurteedii buu nabigu soo maray fa aqbala calayhim biwajhi wejigiisuu qaabiliyey faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum ya ahla alqubuur nabadgelyo dushiinna allaha yeelo ya ahla alqubuur yakfir allahu lanaa walakum annagaiyo idinkaba allaha noo demi dhaafo antum salafunaa adinku kuwii naga horreeyey baa tihiin wa naxnu bilasar annagana raadkiinaan ku taagannahay waan soo daba haynaa un raadkiina baan ku soco ay rawaahu tirmidi wa canhu waxaa laga wariyay can nabiy sala allahu alayh wasalama qaal lacana allahu allaha lacnado zaa'iraati alqubuuri qubuurta kuwa soo ziyaarto waalmutakhidiina calayha almasaajida iyo kuwa masaajida ka dhisanaya iyo wasuraja faynuusaa kuwa yeelay waa iftiinka yeelay qubuurta marxab walafdu tirmidi wuxuu aha ina rasuula allahi sal alay slam lacana wuxuu lacanay zuwaaraati alqubuuri naagaha qubuurta soo ziyaarto wallacnu yufiidu taxriima ziyaaratihinna haweenka yani ziyaaradooda inay xaaraam tahay buu kutusinayaa waa liqilati sabrihina sabarkoodaa iyo wa kasrati jazacihina argagaxoodaa badan wa kullu xadiidin yuxarimu xarimayo khuruujahunna khuruujkooda liljanaazati ow ziyaaratahunna lilqubuuri fa maxmuulun calaa dalik yani axaadiistii aan soo marnay oo haweenka yani inay meydka raacaan waa laga reebay ahayd iyo axaadiista yani ishaaraysa qubuurta ma soo ziyaaran karaan waa haddii laga cabsanayo inay xoogaa jazaciyo jazac iyo waxaan loo baahnay in la yimaadaan wa ilaa fa ziyaaratu nisaa'i haweenka ziyaaradooda lilqubuuri ay ziyaartaan jaa'izatun way bannaan tahay bishardi sabri wa cadami ljazaci hadday sabar muujiyaan jazacna aan lagu arag way soo ziyaaranaya wa cadami tabaruj tabarujna waa inayna samaynin oo markii ziyaarta loo kacayo waa inayna soo qurxinin oo meeshayn tabaruj aynla iman tabarujka lama ogole oo hadda markii ziyaarooyinka la aadaya meel sheekh ku dugan loo soo kacayo hadday intay dharkoodii iyo labiskoodii iyo waxooda isku soo taagaan ay dadka dhex kacaan tabarujkaa lama ogolo taasna lama ogola sharciga sharcigu satri buu amrayaa naagaha guryahooda inay u bataanoo gurigooda ku jiraan wuu amraya ilaa lixaajata wa an yakuuna macahaa zawjun ow maxramun marka ay aadayso hadday meeshu yar durugsan tahay waa inuu zawjkeedii raaco ama maxramkeedi waa inuu la socdo mancan oo lilfitnati fitnaha la diilaya waa licumuumi alxadiid alawal xadiidka horaa ku tusinayo oo yani qubuurta ha la ziyaarto kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazu yani fazuuruuha alaana waa cumuum rag iyo dumarba cumuum buu xadiidku tusinaya marka haweenka haddayna asbaabtaa kale ziyaaradoodu ayna ayna mancinin asal ahaanteeda waa u bannaan tahay inay ziyaartaan waliqowli caaishata fi lxadiidi taaniyi kayfa aquulu lahum ya rasuula allah haweenku haddayna ziyaaranayn ay ziyaaran karin yani qubuurta miyay odhan lahayd yani seen idhaahdaa markaan qubuurta tago nabigu uu leeyahay quuli assalaamu calaa ahli diyaari dheh laynmaba ogole iska joog buu dhihi laa nabigu haddii yani naaguhu ay mategi karin bilkuliyabu marxaba waliziyaarati caaishata caaisha waxay kaloo soo ziyaaratay liqabri akhiiha cabdiraxmaan walaalkeen cabdiraxmaan qabrigiisii bay aaday oo soo ziyaaray ayahay falama ctaradahaa cabdullahi qaalad waxay tihi nahaa rasul lah sal lay slam can ziyaarati lqubuur uma amara biziyaaratiha ya cabdullahi bni mascuud baa yani udiiday oo maxaad u baxaysaa buu ku yidhi xaggeed ujeedaa maa joogtid nabigu awelka hore yani wuu ziyaarta qubuurta wuu reebay laakiin markii dambe wuu amray hala ziyaartiyo rawahu axmed iyo naajah baa weli marka waa iska banaantay aya ambiyada kuwaba jirtaba ayadu yani ziyaartooda way aadayaan haweenku wey iyo qofka saalixo weligaa iyo waalidka iyo ayadu waa balisku raasay qubuurta kaleta iyo wax laga sheekeynay marxab rawahu asxaabu sunan ziyaaratu nabiyi sala allahu alayhi wasalam qabra ummihi nebi maxamed ziyaaradiisii uu soo ziyaartay sala allahu alayhi wasalam hooyadii qabrigeedii iyo sayidatu aamina buu soo ziyaartay bintu wahab raximaha allahu waradiya canha walamaa zaara qabrahaa qabrigeeda markuu soo ziyaartay annabiyu sal alay wasalam bakaa wuu ooyey waa licadami baqaa'iha ila alislaam inta islaamku ay ka soo gaaraysa ma ayna joogin ay wa tamatuciha bih ay islaamka kumayna raaxaysan walam ya'dan illahu tacala linabiyi sal alay waslam fi listikfaari liummihi lianna alistiqfaara sharduhu lislaam waqad maatat calaa diini qowmiha qablahu zamanu fitradii bay dhimatay fatradii jaahiligi wa hada laa yunaafii dukhuulaha aljanna janno inay gelinayso ma anfinayso fa inahaa min ahli lfadrati bay ka midta waaba ehlu fadro waljumhuur calaa annahum naajuuna jumhuurtu waxay qabaan ehlu fadruhu inay naaji yihiin de waalideynka nabiguna waa ka mid waalideynka nabiguna waa ka mid marxaban wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan ay ilaa kulli umma bal qad warada wasaxa cinda arbaabi lkashfi ana allaha tacaala axyaa abawaye nabiyi bacda risaalatihi fa aamanaa bihi falihada kaana min ahli ljannati qadcan wax shaki aba kuma jiro inay ahlu janno yihiin iyadu waaba qadci yani wax go-aan yani shaki kuma jiro can abi hurayrata radi allahu canhu qaal daara nabiyu sala allahu aleyh wasalam qabra ummihi hooyadii qabrigeedii buu soo ziyaartay fa bakaa wuu ooyey wa abkaa man xawlahu dadkii la jiroo dhanna way ooyeen wuu ka ooyey nabigu fa qaala wuxuu yidhi ista'dantu rabbii baan ka idan dalbay fii an astakfira lahaa inaan u qufraan dalbo fa- falam yu'dan lii wasta'dantu waan ka idan dalbay fii an azuura qabrahaa fa udina lii fazuuru lqubuuru qubuurta ziyaarta fa innahaa iyadu tudakkiru lmowta mowt bay idin xusuusinaysaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay abu daawud wanisaa'i ay marxaban abaweynka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay ka mid yihiin dadka ehlu fadrada ah waxyaalaha walaalayaal dhibaatadu hadda ka taagan tahay yacni waa dadka ehlu fadrada ah yaa xoogaa hadalla la geliya waxaa kaloo khaasatan dadka hadda zamanka jooga eba yani aan lagaba kari laayahay kusoo fafakanayaan labada waalidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ehlu fadrihii markii la yidhaha waa naajiin khusuusan waxayba leeyihin la baashinaya laba nabiga labadiisa waalid baa ya- yaa naar galay ay leeyihin ya waa wax yaa badan markii laga hadlayo culummadu ay ka hadlaayeen dadka ehlu fadraha ama khaasatan waalidiinta nabiga abawaye nabiyi sala allahu calayhi wasalama cumuum horta ehlu fatrahay ka mid yihiin ehlu fatruhu yacni labada rasuul intii u dhaxaysay dadka ku nool ee wax dacwoo soo gaaray aysan jirin dadkaasaa ehlu fatra la yidhaha waa naajiin ehlu fatruhu waa naajiin adilo fara badan baa u daliila ilaa sideed aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa loo soo daliiliyaa ehlu fadruhu inay naajin yihiin iyo axaadiis fara badan iyo aqwaasha culummada aayaadkaas waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah aayaddan hadda suurat lisra uu noo soo qaaday u sheekhu uu leeyahay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuulan wamaa kunna mucadibiina axadan axad kuwa cadaaba anagu ma nihin xataa nabcata rasuulan ilaa rasuul aan usoo dirno oo rasuulkaas uu xaq uu caddeeyo xaq iyo baadilka uu ca- u kala caddeeyo oo markaa kadib uu diido markaa unbaa la cadaabi ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyay suuratu ancaam dalika an lam yakun rabuka muhlika alquraa bidulmin wa ahluha gaafiluun ya dalika irsaalu rusulka rususha lasoo dirayo ya an lam yakun rabuka muhlika alquraa annahu sha'niye yacni dalika irsaalu rusulkaa haabitun khabarku halkaasuu ku jiraa waay liannahu sha'niye lam yakun rabuka bidulmin ya, lam yakun rabuka muhlika alquraa bidulmin qaryo mid ilaahay dulmi ku halaagaya maaha wa antum ya, wa ahluha kaafiluun iyadoo ehelkooda kaafiliin ay yihiin layska halaagi maaye waa in rasuul loo soo diro oo sharciga loo caddayo markaa kadibna ay diidaan ilahay aayad kale wuxuu ku leeyay suuratu ancaam aakhirkeeda wahada kitaabun anzalnahu mubaarakun fattabicuuhu wattaqow lacalakum turxamuun an taquluu inama unzila alkitaabu calaa daa'ifatayni min qablina wa in kunna can diraasatihim lagaafiliin aayaddaas maxay caddaynaysaa waxaa kitaabkan loo soo dejiyey hadhow yani inayna odrhanin yani diintii horeo lasoo dejiyey laba daa'ifoo naga horreyso yahuudiya nasaaraha lagu soo dejiyey annagu maba aan ogeyn kitaabka maba naqaano inayna odhanin darteed yaa laydinkugu soo dejiyey ya marxaban aayad kaloo afraad ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati daha wuxuu ku leeyahay walow annaa ahlaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuulan fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakda haddaanu halaagi lahayn dadkaanu intaan nebi maxamed lasoo dirin sala allahu calayhi wasalama waxay odhan lahayn ilaahay maxaa rasuul noogu soo diri weyday waanu raaci lahayn aayaadka anaga yani aayaadkaangana waan rumayn lahayn intaana dulloobin qiyaamaha oo gaalnimada aana ku dulloobin oona halaagsin yani jahanamana aana gelin aayad kaloo shanaad ilaahay wuxuu ku leeyahay yani fi suurati shucaraa ya marxaban fi suurati shucaraa yaa ilaahay aayad kale wuxuu noogu sheegay ya mhm ay marxaban aayad taas la mid ah iyaduna yaa ilaahay noogu sheegay oo uu leeyahay yacni qoom ma halaagayno ya ilaa aanu u digno wamaa kaana rabbuka muhlika alquraa bidulmin dikraa wamaa kunaa dhaalimiin ayaddii ka horreysa ya ilaa lahaa mundiruun aayad ma yacni qaryo ma aana halaagin buu ilaahay leeyahay ilaa lahaa mundiruun kuwa u diga oo rusula ilaa aan usoo bixinna way dikraa wamaa kunaa dhaalimiin yacni ilaahay xaggiisa inay mawcido ooga imaato oo markay diidaan kadib yaanu halaagaynaa baa ilaahay leeyahy ee annagu dhaalimiin manihi annagoon wax usoo dirin oon diin usoo dejin rasuulna usoo dirin iska halaagi mayno ummadda aayad kale ilaahay wuxuu nagu leeyahay fii suurati alqasas ya walowlaa an tusiibahum musiibatun bima qadamat aydiihim fayaquluu rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabaca aayaatika wanakuuna min almu'miniin ya aayad kale ilaahay suuratuqasas buu noogu sheegay haddana aakhirkeeda ya inaan qoonna la halaagaynin ayadoo oo aan loo soo dirin rasuul aan loo soo dirin kadalika fii suurati faatir baa ilahay aayad kale noogu sheegay ya wahum yastariquuna fiiha rabbana akrij akrijna nacmal saalixan kayr aladii kunaa nacmal awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaa'akum nadiir baa ilahay le wakti soo idmaana siinin iyo cumri qofkii waansamaye uu ku waansamo mid nadiir oo rasuuloo idin digayana soo idinma imaanin saasaa ilahay le mufasiriintu aayadda markay fasireen waxay leeyihiin waa xujo ummaddan yacni xujaa lagu oogay kuwa gaalada heelunaarka ah yacni rasuulka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diridda lasoo diray yaa xujo ku noqday soo nadiir idin digay idinma imaanin ya soo wakti yani qofkii waansamaya ku waansamay idinmaana siinin sideeddaa aayadood waxay ishaarayaan oy caddaynayaan sida mufasiriintu leeyihiin ya ibnu abi xaatim yaa muf yani fii tafsiirihi wuxuu ku wariyey xadiis abu saciid alkhudri laga wariyey nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka haaliga oo filfatrati fatrada ku dhintay waa xadiid xasana ninkii fatrada ku dhintay hadhow qiyaamaha markii la keeno wuxuu leeyahay ilaahayow kitaab iimaada soo dejin wax rasuullana iimaada soo dirin markaasuu aayaddaa aqriyay nebigu aay rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuulan fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza marka ayada oon yacni aan rasuul loo soo dirin axadna ilaahay ma cadaabay marka cumuuman ehlu fatruhu waa naajin khusuusan abaweynka nabiga markii laga hadlayo sala allahu calayhi wasalam nabiga labadiisii waalid waxaa la leeyahay waa naajin midda koobaad ehlu fatrahay ka mid yihiin ehlu fatrihana ilaahay aayaadkaasuu ku sheegay inay naajin yihiin inay naajin yihiin marxaban midda labaad imaamu ibnu jabir jariir dabari yaa wuxuu ku sheegay fii tafsiirihi can ibni cabaas radia allahu canhuma fii qowlihi tacaala walasawfa yucdiika rabuka fatardaa markuu fasirayey cabdullahi ibni cabaas baa waxaa laga wariyey ya khidaam muxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu u ballan qaaday walasawfa yucdiika rabbuka fatardaa hadhow aakhare markaad tagto ilaahay wuu ku siin doonaa ilaa aad raalli noqoto soo ma cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku raalli noqonayaa oo ridihiisa una min ridaa moxamed waxaa ka mid a anlaa yadkhula axadan min ahli beytihi annaar axad ehlu beytkiisa ka mida inuusan naar gelin unbaa ridihiisa ka mida ku raalli noqonaya waxaa kaloo ku saar noqonaya ma jiro waay marxaban macnaha saddexaad waxaa la yidhi abaweynka nabigu kama sugnaanin wax shirkiya ama wax xumaan ah bal waxay ku sugnaayeen calaa diini jaddihim ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintii xaniifada ahayd oo nebi ibraahim bayba haysteenba yacni markii laga sheekaynayo dadkii jaahiliga ahaa ee horreeyey badankooda unbaa fasahaaday ma ogay qayb waxaa ka mid ahayd mustaqiim ahaayoo ilaahay caabudi jirtay oo diinta xaqaa ku toosnayd waxaa ka mid ah waraqab binu nofal ninkii la odhan jiray zayd binu camar binu nofal nin yidhahdaa ka mid aha ya qusi binu saacida al ayaadi nin la yidhaahdo aada yacni u khudba badnaa ee bicsadii nabiga kusoo dhawaaday laakiin aan soo gaarin nabigu wuu arkay laakiin markii rasuulka laga dhigay ma uusan soo gaarin ninkaasaa ka mid aha dadkaas waxay ahaayeen dad yacni shareecadii mustaqiimka ahayd ee millati ibraahim ku taagan bay ahaayeen oon bedelinba waxba aan bedelin weli ayay ahaayeen baa le qusi bnu saacida nin khudo badan buu ahaa khudbooyinkii uu aqriyay waxaa ka mid ah oo kutubtaba xataa soo qaataan yaa ayuha annaas ismacuu wacuu war maqla oo weeleeya waxa laydin sheegaya xifdiya man caasha maata ninkii noolaada wuu dhiman un wa kullu man maata faata ninkii dhintana waa tegey wa kullu maa huwa aatin aatin wax alla wixii imaan doonoo soo socdo kii imaada un wey si kasta waqtigiisa ha u dheeraado wixii imaan wixii soo socdo mustaqbala waa la gaarayaa un maa baalu naasi yadhabuuna walaa yarjicuun ya dadku way un sii socdaan way dhimanayaan wax soo noqonaya ma jira maxaa ku dhacay araduu fa aqaamu miyay raalli noqdeen waxay ku raalli noqdeen miyaa la siiyey masaasay ku nagaadeen am turikuu fanaamu mise waa laga tegay oo waa iska meyd oo maba soo laaban karaan inna fi samaa'i la khabaran wa inna fi lardi la cibaran samada khabar baa ka jiro ardadana cibrooyin baa ku sugan saasaa hadalihiisa ka mid a wa inna lilaahi diinan huwa ardaa lakum ilaahay wuxuu iska leeyahay diinuu idinkaga raalli noqday wa huwa afdalu mima antum calayhi waxaan hadda aad samaynaysaan oo cibaadatul awsaanka waa ka fadli badan yahay wa inakum lata'tuuna min alamri munkaran waxaan loo baahnayn oo ilahay u raalli ka ahayn baad la imaanaysaan ninkaa ka mid a dee waa ninkaa bal ka waran hadalihiisa nin rasuulka soo gaarayna maaha sala allahu calayhi wasalam maxamed nin soo gaaray maaha ninkaas wuxuu ka mid yahay qaybihii yacni ku toosnaaday oo haystay yacni millatu ibraahim oon bedelinba ya marxaban khudbooyinka yani khudabtan la akriyo awaliyaadkeeda ninkii bilaabay asagaa ugu horreeyey bal awalu man qaala ama bacdu markii la khudbaynaya nin yidhahda asagaa ugu horreeyey wa awalu man itakaca bilcasaa cinda alkhudba markuu khudbada akrinaya nin ul saa ugu taagsada asagaa u horreeyey baa liy ninkaas qus bin saacid aliyad marxaba ninkaasaa ka mid ahaa marki waxaa laleeyahay qaybahaasay ka mid yihiin nabiga abaweynkiisii sala allahu alayh wasalam ka mid yihiinoo wax maba bedelmiba ayagu diinta horey haysteen kitaabu nikax waxaan ku gaari doonaa juska labaad caaisha ibntu abibakr baa waxaa laga wariyay xadiis ima bukhaari iyo abu dawuudka ay warinayaan inay leedahay nikaaxu wuxuu ahaa zamankii hore fi ljaahiliya arbacatu anxaa afar nooc buu ahaa nikaax awaluha midka ugu horeeya maa antum calayhi alyawm maanta saa isku nikaxsataan oo kale dadka qayb baa isku nikaxsan jiray waa nikax saxiixa ninku waa tegayaa weligii buu u tegayaa gabadhiisii buu warsanayaa ama gabadhii walaashiisa weligii uu ka ahaa buu weydiisanayaa sadaaqii baa meesha lagu bixinayaa dad baa meesha isugu imaanaya iijaab iyo qabuul baa ka dhacay gabadhii buu siinaya weligaa ku yani gabadhii ku caqiidaya markaasu asaguna aqbalaya nimankaan carab bay ahayeen zawajtuka binti fulanata ama ukhti fulana hadduu yidhaahdo oo weligeedii uu yahay kii kale uu yidhahdo qabiltu nikaaxa khalaas waaba dhammaatay dadkin majliska ay fadhiyaan soo mahadi marka nikaaxa mid baa noocaasa saddex qaybood oo kale sheegi doona jaahil uu ku dhaqmiyey oo baadil ahaa baa jiray xadiidka qaybtiisa dambe ay sheegayso laakiin midkaa ugu horreeyey wuxuu ahaa midka adinka hadda aad ku dhaqantaan waa midka sharcigu sugay hadda sharcigeenuna uu sugay waa unkii un kaasuu ahaa baa la leeyahay abaweynka nabiga aabbihiis iyo hooyadii laga bilaabay min ladun aaban ilaa abiihi cabdillaahi wa ummihi aamina awowgiis aadam laga soo bilaabo iyo aabbihiis cabdullaahi iyo hooyadii aamine laga soo gaaro nikaaxay isku nikaaxsan jireen kaa sharciga abu ahaa sidaasaa laleeyahay waxaa nabiga asagaa yidhi sala allahu calayhi wasalama khuliqtu min nikaaxi nikaax baa laygu abuuray ya walam yumasanii min yani sifaaxun wax sifaax la yidhaha ima taaban aniga sifaaxu waa zinadii jaahiliga yacni gabdhaha aan bilaa nikaaxo ayagu iska haysan jiray iska wadanayeen oo waxooda baadilka ay ku samaysanayeen aniga ima taabanin ya maxay ku tusinaysaa adiladaas aabay abaweynka nabiga oo dhan ba yani in yani inay ahaayeen yani ehludiin ay ahaayeen oo wax gaalnimoa iyo shirkiba aysa taabanin wey oo diintooduba in bedelminba ambiyadoo dhanna sidaasay ahayd baa laleeyahay abaweynkooda waxaa lagu bushinayaa aadar baa waxaa la yidhahdaa riwaayaadka qaar waa aadam ale waa abu ibraahim baa la yidhaha nabi ibraahim aabihii oo hadda asaga waxaa lagu sheegay waa kii yani istikfaartiisa loo diidaye oo markii dambena yani lagu sheegay inuu naarta galay yani see noqonayaa baa laleeyahay tafaasiirta xooga badan waxa weeye aadar inuusan ahayn nebi ibraahim aabihiisa wuxuu ahaa adeerkii camkii buu ahaa baa laleeyahy taasay leeyihin qolyaha qaarna waxay ku fasirayaan waxay leeyihiin haddii la yidhaahda xataa waa aabbihiis nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama intuu aslaab daahira iyo wuxuu soo marayey baa laleeyahay arxaam zakiye uu soo marayey nabigan mar alla markii uu nebi maxamed sulbigiisa ku jiro lagama yaamo wax shirka iyo wax dembi a inuu la yimaado markuu ka wareego oo wiilkiisa ama qofka kale uu usii wareego kii hore inuu bedelmo waa laga yaaba laakiin nebi maxamed intuu sulbigiisa ku jiro marna inuu la bedelmo lagama yaabo laakiin tafsiirka horaa weliba xoog badan ogow inay yani aab aabaadiis oo dhan ee ehludiin ahaayeen sidaa ilaahay qur-aanku kaga qisooday nebi ibraahim hooyadii iyo nabi nuux hooyadii iyo nabi yani ambiyada yani kulligood inay hooy hooyayaalkood iyo inay yani islaam wada ahaayeen nebi maxamed awooyinkiisina saas oo kaleeta wey ya marxaban ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi saajidiin aladii yaraaka xiina taquum wata ila salaati markaad ukacaysa wataqalubaka fi saajidiina aad gegadoomayso taqalubaka fi saajidiinadaasa waxaa lagu fasirayaa yacni adiga soconay socodka aad soconayso aslaabta yacni daahirka ahoo mu'miniinta iyo arxaamta zakiyada aad soo marayso weligiiba nabigu ma soo marin qof gaala sulbigiisa ma soo marin mu'min unbuu soo mariyay bas ilaa ay hooyadii abiye ka dhaleen ilaa ay hooyadii abiye ka dhaleen marxaban aye aye marxaban kaasna hadda waa qeybkii labaad oo abaweynka nabiga markii laga hadlayo kan saddexaad macnaha saddexaad waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuba u soo nooleeyey labadiisa waalidoo markaasayba rumeeyeenba ya oo hadda tan hadda uu noo dhigayo weeye ay anahu saxa cinda arbaabika ana allaha axyaa abawaye nabiya bacda risaalati fa aamanaa bih falihaada kaana min ahli jannati qadca oo haddii hadda la yidhahdo wuu soo ilaahay baa u soo nooleeyey nooleyntaa loo soo nooleeyey min ummatii inay ka mid noqdaan oo ummadda maxamediya ummadaha ugu sharaf badan ay galaan baa loogu soo nooleeyey ma ogeye ehlu fatruhu waaba naajiin kolla cadaab ma gelayaan ayagu laakiin maxaa loogu soo nooleeyey inay ummadiisaan ummadaha ugu sharaf badan ay ka mid noqdaan haddii la yidhaahdo nebi maxamed ilaahay wuu usoo nooleeyey labadiisii waalid wax la wax la yaab la maaha in labada waalid oo nabiga lasoo nooleeyo caqliguna ma diidayo sharciguna ma diidayo ya caqligu ma inkirayo oo ilaahay qaadir buu ku yahay de inuu soo nooleeyo sharciguna ma diidayo oo qur-aankaa ilaahay noogu sheegay inuu dad dhintay soo nooleeyey qatiilu bani israa'iil baa la soo nooleeyey nink nimankii reer bani israa'iil ninkii reer bani israa'iil suuratu baqara ilaahay uga qisooday wiilkii yacni ninka adeerka u ahaa adeerkiisa oo xoolaha badnaa intuu dhiban waayo dilay wax dhaxla aan lahayn waa kii dilay dee qolo kale meydkooda intuu dul dhigay markaa yidhi adinkaa iga dilay adeerka adinkaa dilay markii la isku qabsaday oo nebi muuse waa kii loo yimide waa kii dee saca baqarada intii la gowracay xibin asaga ka mid ah lagu dhuftay saynta iyo carabka iyo mufasiriintu sheegaan marka waa ka iska soo noolaaday oo akhbaartiisa ka warramay hebel baa i dilay wiilu haddana iska dhintay nabiyullaahi ciise waxaa ilaahay ku tilmaamay dadka dhintay inuu soo noolayn jiray akmaha iyo afraskana uu bogsiin jiray nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam oo ambiyada ka ugu fadli badnaa ah in labadiisii waalid loo soo nooleeyo wax la biciysanaya maaha ya way dhici kartaa baa laleey taas waxaa ku tegay a'imo fara badan imaamu qurdubi uu ka mid yahay ibnu jariir dabari uu ka mid yahay abubakr ibnu carabi uu ka mid yahay maalikiyada ka mid ah yacni xufaad muxadisiinta waaweyn ka mid a akaabirti baa ka mid a oo kuwa tegeyba in yani nabiga labadiisi waali lasoo nooleeyo ya culimmadu sida ay oga hadleen abaweynka nabiga horta waa sidaa intaa waxaa soo raacay dad kale nabi maxamed labadiisii waalid naar bay ku jiraan sala allahu alayhi wasalam taas waxaan oga jawaabeynaa abubakar ibnu carabi imaamka la yidhaahdo ayaa la su-aalay alqaadi alqudaat abubakar ibnu carabi yaa waxaa la weydiiyey nin ninkii nin yidhi ninkii yidhi bal ka waran nebi maxamed aabbihiis naar buu ku jiraa markaasuu wuxuu yidhi kaas waa malcuun lacnad baa ku dhacday buuri waa liqowlihi tacaala ya ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya walaakhira baa ilaahay yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa dhibayo ilaahay baa lacnaday fi dunya walaakhira hadda iidaha ka weyn muxuu yahay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam axaadiisa markuu noo sheegay wuxuu yidhi dadka dhintay waxaa ka sheegin fatu'du laxyaa dadka dhintay haddaad caydaan kuwa nool baad dhibaysaan oo qof haddii ehelkiisa wax laga sheegoo dhintay ruux qaraabadiisa oo dhintay haddii la caayo kii noolaa waa dhibsanaya soo ma marka dadka dhintay ha caayina dadka nool baa yaa ku dhibtoonaye haddii nebi maxamed la yidhi aabbaha aabbihiis waa ehlunaar la yidhi dhibka ka weyn muxuu ta maxay ka weyn kaas waa malcuun aayaddaana caddaynaysa sidaas yidhi marka yacni ha ogaadeen dadka nabiga labadiisa waalid laga kari la-aya sala allahu calayhi wasalama ee ku soo fakanayo horta waa wax yaab badan yacni xadiidka imaamu muslim oo dee mani la artay culimmada ku awilayaan inuu yahay abu aalib abi wa abuuka fi naar abi aalib baa lagu awilaa xadiidkaas yani inuu abi daalib yahaa lagu fasiraa yay la soo ordayaan oo nabiga aabihiisaa naar ku jiro waa wax yaa badan taas ya lacnadaa diyaar ha ugoyn lacnad unbaa ku socota habeen iyo maalinba hadday arrintaa katoo ka toobad keeni waayaan bannaankay ka yihiin diinta bannaankay ka yihiin lacnad baa ku dhacaysa ya marka sidaa weeye abweynka nabiga sala allahu alayhi wasalama sidaas yacniha macnaha saliimka ah ee yani inaanu rumayno waajibka nagu tahay oonu ictiqaadino kaawy ya wixii kaleoo ka soo haray dee ninkii asagu lacnad u diyaar ah inay lacnadu ku dhacdo ha maro waddadaas ya marka ziyaaratu lqubuur sidaa weeye culummada islaamka mutafaq bay ku yihiin ziyaarada ama ha dheeraata ama ha dhawaata inay sunno tahay qof diido oo ziyaaratu qubuur looma safri karaa yidhahdo waxa ugu horreeyey waana waxaa la yidhaha ashnacu yani kelimatin dhuqila canha mas'ale laga soo raro midda ugu xumayd ee lagu arkay weeyehe ibnu timiya ninka la yidhahdo wuxuu yidhi qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam looma safri karo ninkii halkaa aadana salaada ma gaabinhayo ile safarkiisa waa safar macsiyo saasuu ku tilmaamay marka kelimada ugu xun ee laga soo raray ee islaamka uu ku khilaafay taasaa ugu horreysa wixii wixii wixii yacni baadiyoodoo dhanna dariiqiisa unbay raaceen ilahay xaqa hana waafajiye w khaatimatun yantaficu lmayitu bicamali hayri aadaan radi allahu canha ana rajulan ba ata nabiya sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxu yidhi ya rasuula allah sacad binu cibaado ahaa ninkaase ina ummii hooyaday uftutilad way dhimatay uftutilad nafsuhaa nafteedii baa la qaaday yacni si kadahay u dhimatay walam tuusi ma ayna dardaarmin wa adunaha waxaan u malanaya low takalamad hadday had lahayd tasadaqad inay wax sadaqaysan lahayd afalaha ajru wax ajra ma ka helaysaa in tasadaqtu canha haddaan wax ka sadaqeeyo qaala wuxuu yidhi nabigu nacam wax alla wixii aad ka sadaqaysa hooyadaa wuu gaaraya waa cumuum xadiidka ku tusinaya rawaahu shaykhaan wanisaa-i can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal tuwufiyat umu sacdin binu cubaada sacad binu cubaada hooyadii baa la oobsaday wahuwa qaa'ibun canha asagoo ka maqan faqala wuxu uhi ya rasuula allah ina ummii hooyaday tuwufiyad way dhimatay waana qaa'ibun canha anoo ka maqan ayanfacuhaa shay-un shay-un ma anfacayaa in tasadaqtu biha canha in tasadaqtu bihi shayga haddaan nafaqeeyo canha ayada xaggeeda haddaan ka sadaqeeyo ma anfacaya wax un shay-un haddaan ka sadaqeeyo haddii dhacaam laga bixiyo iyo haddii dhar laga bixiyo haddii lacag laga bixiyo wax walba wuu soo gelayaa shay-un haddaan ka sadaqeeyo qaala wuxuu yidhi nabigu nacam haa wax alla wixii aad ka bixisa wuu gaaraya qaala wuxuu yidhi fa innii anigu ushiduka waxaan ku markhaati gelinayaa anna xaa'idii beertayda almikhraaf la ohan jiray sadaqatun sadaqa inay tahay canhaa hooyada xaggeedaan ka sadaqay waa sadaqa jaariye oho beertaas weligeed way iska joogtaa wax alla wixii ka soo baxana waa sadaqa jaariye ah islaamkay udhaxaysa hooyada xaggeedaay sadaqa ka tahay rawahu lbukhaariyi watirmidi wanisaa'i can sacd bini cubaadata radi allahu canhu annahu qaala ya rasuula allah ina umma sacdin sacd hooyadii maatad way dhimatay fa ayu sadaqati afdalu sadaqa la bixiya maxaa u fadli badan qaala wuxuu nabigu almaa biyaa ugu khayr badan qaala wuxuu yidhi faxafara bi'ran ceel buu qoday wa qaala wuxuu yidhi haadihi liummi sacad ceelkan hooyaday buu waqaf ku yahay waalidka haddaad ceel ka qodo ama beer ka sadaqayso waa sadaqa jaariya ajirkeedu weliga wuu soconaya ama masaajid aad dhista wey haakada ay ku waqafto sadaqada jaariyada ugu sii fadli badan laa tazaalu bican weligeed way iska soconaysaa wey way iska soconaysaa sadaqadaas ya marxaban rawaahu abu daawud axmed wanisaa'i wazaada fa tilka siqaayatu sacad bilmadiina siqaayatu sacad baaba loo yaqaanaa madiinay ku taallaa wey laa tazaalu biha ila alaan ilaa haddaba wa minhu maa sabaqa fi lcilmi idaa maata ibnu aadin qadaa camalu ilah min halaas sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi wawaladin saalixin yadcuu lahu sadaqa jaariya haddaad ka bixiso iyo sadaqada kaleetaba meydka waa anfacaysaa wa minhu istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu atasbiita xadiidka hadda aan soo marinay fi talqiin aan kusoo marinay baa ka mid wa minhu adducaa baa ka mida lilmowtaa dadka dhintay oo loo duceeyaa ka mid a waxa ay ku intifaacayaan meydku fi ziyaarati alqubuuri asaabiqa wa minhu rabbanaa ikfir lanaa waliikhwaani aladiina sabaquuna biliimaan aayaddaasaa ku tusinayso rabbana ikfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan mu'miniinta iimaanka nooga horreeyana ilaahu u dembi dhaaf fahaadihi nusuustan sariixatun waxay ku cadday fi ana almayita almuslim qofka meydkee muslimka a yantaficu bisadaqati sadaqa inuu ku intifaacayo wa ducaa'i ducada inuu ku intifaacayo kamaa yantaficu so ugu intifaacayo bisalaati aljanaasati caleyhi haddii janaase lagu tukado wa haadihi kulahaa biijmaaci ahli sunnati ahli sunnaha waljamaca way isku waafaqsan yihin intaasoo dhanba inay ku intifaacayaan wa taqadama waxaa soo hormaray annahu yantaficu bilqiraa'ati haddii qur-aan loo aqriyana inuu gaarayo calaa ra'yi aljamhuur jamhuurta sida ay qabaan ilaa idaa wahaba lahu sawaabaha sawaabkeeda inuu u hadiyeeyo mooyaane oo hadduu sawaabka qur-aanka loo baniyoodo meydka allaha gaarsiiye la yidhaahdo loo hadiyeeyana waaba biitifaaqi lculamaai iyada ka ducaay buu noqonayaa wa ilaa kaanad ka ducaay haddii qur-aanka la hadiyeeyo sawaabkiisa kaana ka ducaay buu noqonay haddaan la hadiyeynin weeye marka laysku khilaafayo oo haddii yacni la yska akriyo qur-aanka inuu yacni gaarayaa loo badan yahay ko ka ducaaiya wasalaati cala nabiy sal lay slm nabigoo salligiisuna min adducaai ducaday ka mid tahay wasaya'tii fi sawmi waxaa noogu imaan doono man maata wa calayhi siyaamun saama canhu weliyuhu qofkii dhinta asagoo soon lagu leeyahay weligiisi baa ka soomaya bal wal xayu qofka dhintay iskaba dhaafe yantaficu bicamali lkayr ruux dhintay baaba ku ruux nool baaba wuxuu ku intifaacayaa ruux kale camalkiisa waa liqowlihi tacaala wa kaana abuuhumaa saalixan ya yani wa kaana abuuhumaa saalixan khadar markuu derbigii toosiyey niman yani caruur agoon ahaa iska lahayd muxuu ku cileeyey wa kaana abuuhumaa saalixan bur ilahi markuusan aabbahaas waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa jadka toddobaad baa lagu sheegay awowga toddobaad nin saalixoo wanaagsan buu ahaa markaasaa ilmihiisii baa wakaa ku intifaaco ka waa dadkii noola waliqowlihi tacaala waalmalaa'ikatu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liman fi lard malaa'igtu ilahay bay u tasbiixsanayaan dadka dhulka joogana way uqfiraan dalbayaan oo hadda dadka bini aadanka malaa'igtaasay ku intifaacayaan istikfaartooda welimaa yaatii fi lxaji yaa rasuul allah ina abii shaykhu nin baa nabigu intuu u yimid bu aabbahay waa sheekh kabiirun waayeela laa yasbutu cala araaxil afa xaju canhu maka xajiyaa qaala wuxuu nabigu nacam welimaa sayaatii fi lakhlaaq kitaab akhlaaq maxuu ku gaari doonaa addaalu cala khayri ka faacilihi welimaa sayaatii waxaa noo imaan doona fi kitaabi alqiyaamati min ashafaaca in yani laysu shafeeca qaadayo wey wa naxwi dalika fi shareecati kasiira way badan tahay walaa yuradu lagu radimaayo qowluhu tacaala wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca qofka camalkiisa qof kale kuma intifaacayo yani laysuma shafeecayada aayaddan lagu radin maayo fa inahaa fi lkaafir aayaddu gaalkay ka hadlaysaa ow fi lumami lmaadiya ummadihii horey khaas ku tahay ow huwa caamun caam weeye maqsuusun bigayri dalika nusuusan kalaa lagu khasisay ya fafuhima mima taqadam fafuhima waxaa laga fahmay mima taqadama ana alinsaana yantaficu bicamali gayrihi ruux kale camal uu sameeyey inuu qofku ku intifaaci karo idaa nawaahu low hadduu u niyoodo wa qaalat almuctazilatu kuwa muctazilada bidcada waxay yidhahdeen laa yantaficu liqowlihi tacaala wa an laysa linsaana ilaa maa saca aayaddaasay ku dhegeenoo waxay yidhahdeen qof qof kale ajirkiisa kuma intifaacay qaala abulcabaas axmed ibnu tiimiya ibnu tiimiya oo yani culimmada islaamka iyo yani ijmaaca nin qarariya ninkii ugu horreeyeyba ahaa oo asagu masaa-isha xununka ijmaaca ku khilaafayba la yimid yaa wuxuu yidhi man ictiqada ninkii ictiqaadiyo ana alinsaana laa yantaficu bicamalihi ilaa bicamali camalkiisa laa yantaficu ila bicamali camalkiisa moo wax kale inuu ku intifaacayni faqad kharaqa alijmac ijmaca muslimiintu kaajabiyo dilaaciyo ya daa'ifadan oo diidan in yani meydka yani wax loo bixiyo ama wax loo aqriyo sheekhoodii keliya oo sheekhulislaam u ahaa waa ibnu tiimiya ibnu tiimiyana wuxuu leeyahy ninkii ictiqaadiyo inaan ruuxu camalkiisa ma oge wax kaloo wax u tarayo uusa jiri ijmaaci muslimiintuu dilay wadaalikana baatilun hadalkiisu waa baatil min wujuuhin kasiiratin oo wujuuh fara badan baa kutunaysa axaduhaa ana alinsaana yantaficu biducaai gayrihi ruux kale hadduu kuu duceeyo waad ku intifaacaysa wawa intifaacun bicamali lkhayr wa haaniha ana nabiya sal alay wasalam yashfacu liahli mayit liahli lmawqif nabigu wuxuu u shafeeca qaadi doonaa dadka mawqifka markay isugu yimaadaan waliahli ljannati buu yani u shafeeca qaadi doonaa fii dukuuliha jannada gelideeda waliahli lkabaa'iri dadka dunuubta yani ahlukaba'irka waaweyn la yimid fii khuruujihim min annaar shafaacadiisaa naarta looga soo saaraya iyo wa dukhuulihim aljanna wadalika yani intifaacun bicamali lkhayr wa haalisuha almalaa'ikatu yadcuuna wayastakfiruuna liahli lard wadalika camalun yani intifaacun bicamali lkhayr wa raabicuha awlaadu lmu'miniina yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan bicamali aabaa'ihim wa khaamisuha algulaamaani lyatiimaani labadii wiilo agoonka ahayd weeye bicamali abihimaa aabbahood camalkiisa bay ku intifaaceen wa kaana abuuhumaa saalixan wasaadisuha intifaacu lmayiti meydka ku intifaaciisa way bisadaqati iyo walcitqi haddii wax laga sadaqeeyaan wax laga xoreeyo binasi sunnati walijmac wa saabicuha alxaju lmafruud xajka faradka iyo walmanduuru midka lagu ladray yasqudaani way dhacayaan can ilmayiti bicamali weliyihi ruux kale hadduu ka sameeyo wuu ka dhacaya wa haaminuha almadiin ruuxa daynta qabo idaa maata hadduu dhinto yasqudu daynuhu uu dhici biadaa'i lkhayr ruux kale canhu hadduu xaggiisa ka gudo xataa ruux ajnabi hadduu ka gudo bas waa ka dhacaysa wa taasicuhaa salaatu nabiyi wey sal alla alay wasalam cala najaashi najaashi oo maqan oo meeshaba aan joogin nabigu janaase ku tukaday ya iyo hayrihi bacda mawtihi markay dhinteen bacdigeed wa haadihi kulahaa walxamdu lilahi fii kitaabina intaanoo dhan ba kitaabkeena noogu imaan doontaa kullun fii mawdicihi wey qaala fii sharxi kanzi wuxuu yidhi ina aayata waan laysa linsaana ilaa maa sacaa mansuukatun aayaddaa waaba la nasakhay biqowlihi tacaala waladiina aamanuu waatabacathum duriyatum biiimaanin alxaqna bihim duriyatun aayaddaasaa lagu nasakhay ow hiya iyadu fi lkaafiri gaalka unbay yani loo jeeda ow laysa lahu ay wujuuban sharciyan marxab walahu min fadli illaahi camaa camilahu lgayru lahu ruuxa waxaa ilaahay fadligiisa ka mid ah uu siinaya waxa ruux kale uu sameeye wey ruux kale uu sameeyey markaa dee haya marxaban ninka intaasoo awjiha ku burinayaba waa ibnu tiimiya wey ya sheikhu lfirqa firqadaa sheekheedii hayahaba diidan hadday marka ayuu sheekooda ku khilaafaan ay leeyihiin meydka wax loo samayn kara ma jirayo wax gaarayo ma jiro haddee ijmaacii muslimiintana way diideen ay sheekhoodiina way khilaafeen meel cidlay haystaan marka ahwa naftooda unbay daba socdaan marka wax daliil oo markaas loo helaya ma jiro marka sidaa weeye sida saxiixa weeye ilahay hana waafajiya sida khayrkaa weye aqulu qawli ma hada aqulu ma tasmacu billahi tawfiq wasalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu